بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد mawduuca ku saabsiisan haweenka gaar ahaan haweenayda muslimadda ah iyo kaalinta ay ku leedahay toosinta reerka waa mawduuc aada moddo in in badan lagu soo celceliyo haweenka iyo kaalimadooda waana darfigan cusub ama waktigan jadiidka ee adduunku uu ku nooliye oo qadiyat ilmara laga dhigay qadiyad gaar u taagan oo xaqiiqo ahaan aanay ahayn qadiyad gaar u taagan ee asalku u ahaan laha qadiyat linsaan in la yidhaahdo waayo rag lab iyo dhadig labada waa bini aadam hadday suubanaadaanna noloshoo dhan baa suubanaanaysa hadday xumaadaanna noloshoo dhan baa xumaanaysa laakiin bal sidaa loo dhigay baan isugu dayayaa inaan wax uga idhaahdo oo ah gabadhu reerka toosnidiisa inta ay ku leeday muqadama ayaan samayn doonaa inta aanan dowrkan ama gabadhan iyo waxa looga baahan yahay inta aanan u tegin waayo waxaynu arki karnaa ama garan karnaa mujtamaca gebigiisuba inuu yahay qoysas isu tegey qoysku marka inuu yahay xajaru zaawiya fii binaa'i ilmujtamac halka ay ka bilaabantaba dhismaha bulsheed oo haddii guryuhu ay hagaagaan waxaan garan karnaa inay bulshadoo dhami hagaagayso hadday guryuhu xumaadaanna waxaan garan karnaa in bulshadoo dhami xumaanayso sida awgeed ayaa waxaa lagu tilmaamaa guriga burburkiisu inuu yahay mujtamaca burburkiisii gurigu waa meesha lagu soo barto kalgacalka iyo naxariista iyo isfahamka iyo dhaqan suubanida waa meesha koowaadee ilmuhu uu ku canqaro ee lagu rabeeyo wanaagga waxa loo yaqaano oo dhan guriga iyo muhiimadiisa waxaa tilmaamaya inuu yahay mu'asasada ama mujtamaca unuga ugu khatarsan ee hadduu burburo mujtamac oo dham uu burburayo sida awgeed ayaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ibliis yani nebigu waa xadiidka saxiixa imaamu muslim uu warinayo waxa uu ku tilmaamayaa ibliis inuu carshigiisa kursigiisa boqortooyada inuu badda dhigto oo uu ciidamadiisa uu soo kala diro oo dabeetana hadhow markay ku soo noqdaan mid walba la weydiiyo maxaad soo qabatay oo uu kuugu soo dhoweyn badan yahay mid walba wuxuu idhaha waxan baan qabtay waxan baan sameeyey kow ibliis markaa ugu jecel yahay ama ugu soo dhoweyn badan yahay waa ka yidhaahda guri baan soo kala diray reer wada deganaa ayaan soo kala diray waa masalada ilaahay qur-aankana inoogu tilmaamayo shayaadiinta iyo sixiroolayaasha iyo waxaas واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سحرة يا وحا يسوتغي ودمي وحا وغوين اي ددك برانين اي تهي خير بربورنتي weli anigoo muqadamadaa hore ku jira ayaa ninkii loo yaqaanay francisco kayamo oo ah qoraa casrigan qoraayada caanbaxay ka mid ah qoraa maraykana asalkiisu malaa jabaniis ka soo jeedo qoraagii ku caanbaxay buuggii la odhan jiray the end of history ayaa wuxuu qoray buug kaloo la idhaha the great disruption ama alinfiraat alcadiim aw alacdam ama burburkii weynaa waxa uu ka warramayaa mujtamaca reer galbeed iyo burburka ay ku jiraan gaar ahaan xagga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo guryaha iyo faamiliga waxaanu leeyahay xadaaraddii galbeedka ka jirtay ceebaha ku soo kordhay ugu waaweyn waxaa ka mida buu leeyahay guriga burburkiisii kuwaasoo ay sababtay buu isagu sida uu u dhigayo hadalka leeyahay markii lasoo saaray midhahan yaryare dumarku ay liqaan si uurka looga hortago ama ijhaadka aaminka yacni ilmaha la soo ridayo ama fikrado uu leeyahy fikratulikhtilaat iyo wixii la nooca kuwaasoo shaacbaxay buu leeyahy baa qiyamkii iyo dhaqankii uu mujtamacu lahaa burburiyey dabeetana wuu burburay fokayaamo warkiisa ma rabo inaan in badan ka hadlo laakiin waxaan uga jeedaa un inaan kasoo qaato aragtida ah uu leeyahay bulshada burburkeedii waxa sheegaya waxaa ka mid ah guriga iyo qoyska burburkiisii waxaasoo dhami waxa ay sheegayaan hal mida uun oo ah gabadhu hadday fiicnaato inuu qoysku dhismayo oo fiicnaanayo burburka haweenayda kaga yimaada xagga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo diinxumada inuu yahay bulshada oo dhan wax saamaynaya walidalik waxaan muqadamadan u qaatay waxa weeyaan mawduucu wuxuu ahaa dowrka ay gabadhu ku leedahay toosinta guriga toosinta waxaa ka horeeya in ifsaadka la joojiyo fasaadka marka la joojiyo kadib baa islaaxa la bilaabaa waxa ay tilmaamaysaa ixsaayaadkan iyo qoraaladan reer galbeedku tilmaamayaan gabadhu ifsaadkeeda qura haddii la joojin lahaa in wax badan islaaxayaanba nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiista saxiixa waa ku tilmaamaya wataqu nisaa ama waa ka haweenka ku tilmaamaya inay yihiin aqlab lidii lubbin min ixdaakun yani xadiidkiisii dheeraa maana rag buu leeyahay mid diin mid ka rogi og caqliga nin kasta oo maan qabo oo caqli weyn waxaan masaladan usoo qaadanaya markaa waxay tahay gabadhu hadday ay toosto bulshaduna way toosaysaa hadday ariiqa xaqaa ku toosto bulshaduna ariiqa xaqaa waa ku toosaysaa gabadhu hadday fasaado fasaad weyn baa ka ratibma waxaa ka ratibma fasaad nafteeda ay weydo oo xorriyadda badanee maanta la sheegaya waxay soo kordhisuun waxay ku tilmaamaan double work gurigana iyadunbaa gabadh ka ah dabadan iyo waxaanay ka shaqaynaysana waa shaqo labaad laba shaquunbaa loo kordhiyey baa layidhi gabadhe wax badanoo kale looma qaban gabadha fasaadkeeda waxaa ka ratibma taranta oo yaraata ummadda xooggeeda oo yaraada waxaa ka ratibma caruurta oo lunta ama se ambata ama child deliquencyga waxay yidhahdaan junuuxil atfaal waxaa ka ratibma dalaaq oo tiro bata waxaa ka ratibma xumaha oo faafa waayo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamayaa haweenaydu sida ay dhanka ay u dhaqaaqdaba wuxu tari karto wuxuu tilmaamayaa ragga wax kaga mashkilad badan oo ka rogi og oo fitna oo kaga imtixaansan maana rag buu nebigu leeyay haween wax ka weyn yacni haweenaydu nin kasta hadday u gacan qaado waa khalkhalin kartaa sidaa awgeed ee waxaan leenahay islaaxa mujtamacu wuxuu ku xidhan yahay gabadha muslimadda islaaxeeda jaamacaddan harvard university la yidhaahdo ee maraykanku leeyay ayaa daraasa bay samaysay ay kaga warramayso akhlaaq xumada iyo xanuunadan faafe aidiska iyo waxaan la yidhaahdo qaababka looga hortegi karayo daraasadaasi jaamacadda maraykan samaysay baa waxay ku talinaysaa haweenka maraykan waxay kula dardaarmaysaa inay ku daydaan haweenka muslimaadka xishoodka iyo dhaqanka inay kaga daydaan si xumahaas looga hortegi karo oo loo weela yacni loo yarayn karo markaan soo koobo warkaasi aan sheegay oo dhami waxa weeyaan gabadhu hadday fasaado mujtamac oo dhan baa fasaadaya hadday se islaaxdo mujtamac oo dhan baa fasaa ayaa islaaxaya waayo haweenaydu markaan si kaleba u idhaahdo marka hore waa mujtamaca nuskii nuska labaadna way dhashay oo axdaanteeda ama dhabteedu kusoo koray idan almujtamac oo dhan marka laysku duuduubo dhabta hooyuu saaran yahay marka hore iyadaa nus mujtamaciya marka labaadna nuska kalena iyadaa barbaarisay oo korisay haddii markaa iyadu ay muftida tahayna iyana waa fasaaday nuska kalena waa fasaadinaysaa hadday iyadoo muslixa tahayna nuska kalena waa islaaxin karaysaa gurigu marka waa lafdhabarta bulshada waa meesha caruurtu ay ku soo korto waa meeshaan odhan karno mujtamaca ka bilaabma soomaalida waxay ku maahmaahdaan haani gunbay ka tolantaa haanta marka la tolayo qabadii caadiga ahayd laga tolayay xagga sare lagama soo bilaabee guntaa la unkaa dabeetana gunbay ka tolantaa u tolan tolmuhu u kor uga kacaan meerisyada dambeunbaa kor loo wadaa marka luqada soomaaliyeed laleeyahay haani gunbay ka tolantaa macnaheedu waxa weeyaan wax walba asal bay leeyihiin asalka hore hadduu wanaagsanaado waxa lagu dulbineeyana wuu fiicnaadaa asalkaasi hadduu xumaadana waxa lagu dulbineeyaana wuu xumaadaa inta badan haweenaydu asal iyadaa guri ka ah haweenaydu asal iyadaa guriga ka ah hadday iyadu saalixa tahay oo fiicnaato waa bulshadao dhan baa fiicnaanaysa haddaana iyadu saalixa ahaynna waxay korinaysaana fiicnaan maayo sidaa ogeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamay waalmar'atu raaciyatun calaa ahli beyti zawjiha wa waladih riwaayada bukhaari siday sheegaysa haweenaydu waa tu la raaciyo mas-uuliyada ay ka saaran tahay guriga ninkeeda iyo wixii joogiya carruurta joogta iyo waxoo dhan intaa iyadaa ka mas-uula haweentu iyadaa ka mas-uula baan odhan karnaa ninku inuu fiicnaado waayo ninka ilaahay wuxuu ku tilmaamay wa min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha iطmi'inaanka iyo raaxada iyo deganaanshiyaha ninku wuxuu ka helaa hadduu gurigu fiican yahay idan qofku hadduu guri degan ka yimi bulshadana waxbuu taraya guri mutawatira oo mashkiladaysan hadduu ka yimina bulshada wax badan kuma kordhin karaya haweenaydu guriga ay joogto hadday haweenka shaqadoodu waxay yidhaahdaan shan shay baa muhimka ah koow waxa ka ah baa la tilmaamaa inay noqoto tu rabbigeed si fiican u caabudaysa tu iyadoo saalixa fii nafsiha ay tu toosan oo dariiqa saxa ah ku toosan oo ilaahay subxaana wa tacaala ka dambaysa tuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh gabadhu buu nebigu yidhi hadday shanteeda salaadood tukato oo bisheeda soomto oo farjigeeda dhowrto oo ninkeeda ateecdo waxaa la yidhahdaa albaabada jannada kaa doonto ka gal albaabada jannada kaa doonto ka gal waa manzilo culamada qaarkood ay yidhahdaan abibakar iyo rag baa ku caanbaxay waayo xadiidkii saxiixa waa kii nebigu tilmaamayey intuu nebigu sheegay aakhiro kuwa sooma in albaabka dadka sooma looga yeedhi doono kuwa salaada albaabka dadka salaada in looga yeedhi doono kuwa ayuu abibakar nebiga wuxuu weydiiyey ilaahay rasuulkiisiiyo uma jiraa albaabada jannadao dhan qof looga wada yeedhaya isagoo albaabadaoo dhan laga wada wacaya wuxuu nebigu ku yidhi haa waxaanan rajaynaya inaad adigu ka mid noqoto abibakar mansilada in albaabada jannadao dhan looga wada yeedhayo waxaa la mida baynu odhan karnaa mansilada inuu nebigu ku tilmaamayo haweenayda saalixadda noqotay ee soomkeedii iyo salaadeedii ilaashatay iyo cirdigeediiba ee ninkeedii adeecdee gurigeedii hagaajisatay in la odhanayo jannada albaabkaa doonto ka gal waxaan leenahay markaa xusnu tacabudi lirabbiha waa shayga koowaad ee haweenta laga rabay ka labaad waa xusnu tabacul lisawjiha inay gurigeeda ay haweennimo ku joogto oo ogolaato ninkeeda inuu ninu ahaado ka saddexaad oo ugu muhiimsan meesha tan inta ay muuqata waxa weeyaan caruurteeda inay koriso oo ay ku koriso khayrka inay ku koriso caqiido saxiixa inay ku koriso ka dhigto wixii ugu fiicnay ee bulshadu ay soo saarto waxaa la ogyahay mujtamacu wuxuu soo saaro waxa ugu qiimo badan qof bini aadama ilmo yani mujtamacu wuxuu soo saaro marka dadka la rabo in la hallaabiyo ayaa waxaa laga waramaa haweentu ha shaqo tagto dabadda ha u baxdo halka ha u baxdo garan may ha shaqo tagto maxay qabanaysaa dhakhtarad ha noqoto baylotod ha noqoto kan ha noqoto inay baylot noqoto diyaarad kiciso iyo inay combyutar soo saarto iyo inay qof bini aadama soo saarto iyoma fiican yacni waxaa laga dhigay wixii wanaagsanaa inuu yahay baylotnimada dayaarad kicinteed ama stoorka shaqaynta iyo xamaalis ama wasiirnimo waxaaba waxaa ka khayr badan bay lenayn qof bini aadama lasoo saaro qof bini aadama inta la dhalo in la koriyo oo la kobciyo caqiide iyo mabda fiican lagu koriyo laga dhigo insaan saalixa bulshadu waxay u nooshay inay dhal suuban oo waxa wanaagsan ay haysato ka dhaxasha inay soo saarto hooyadu markaasi waa halka ugu rasmiyeysan walidaalik taariikhta markaad dib ugu noqoto markaad aragto culamadii waaweyneed masalan islaamka oo kale waxaad arkaysaa inta nin weyn ee caalimo dunida soo maray intooda badan waxaad arkaysaa iyadoo guryahay ka soo baxeen ay ahaayeen guryo aqooni taagay iyadoo hooyooyinkii la leeyay kan hooyadiibaa alfiyaha usoo akhriday kanna hooyadiibaa lamiyo salafcaal u dhistay hooyadiibaa qiraa'aatulcashara u dhistay yacni hooyo diin garanaysa guriga deganayd dabeetana waxay soo saartay ilmo aanay ku hadlaynin macalin qur-aan iyo mid iskuol dhiga iyo midnaba ilmuhu wax kasta wuu qaadi karaa haddii hooyada guriga joogta aanay jaahiladahay ina hooyo wax garanaysa ay tahay hooyo caqiide fiican iyo diin fiican garanaysa inay tahay shalaytadan mise doraad baa lai sheegayay haweenay soomaaliyeed oo aqoon leh oo ilmaheedii train garaysay oo isagoo shan iyo toban jir u jaamacadda dhigto isagoo shan iyo toban jir hadda maraya ayuu university ku jiraa baa lai sheegayay muxuu ugu jiraa waa hooyo aqoon lebaa ka dambaysay hooyo waxgaradaa ka dambaysay hooyo majster bay qaadatay iyadu qaabka wax loo rabeeya ah laakiin majsterkeedii waxay ku tijaabisay inay gurigeeda kusoo saarto gurigay joogtay inay kusoo saarto meel kale ulamay shaqo tegin laakiin waxay ula shaqo tagtay ilmo nooc gaara inay soo saari karto walidaalika markaad culamadii waaweynaayo muslimiinta dib ugu noqoto waxaad arkaysaa inay hooyo amiir lmuminiina fi lxadiid sufyaani thawri ayay hooyadii u yeedho waxay ku tidhi waxa la cunayo wax walba anaa kaaga filaanaya irbadayda iyo bahal maqsalkayga bay tidhi waxaan la tole dumarku ay tosho taa anaa kaaga filane adigu waxaad ku fillaataaba ilaada inaad xadiidka nebiga qabatid oo maalin walba in wax kuu soo kordhaan ilaa uu ka noqday xad lagu tilmaamo amiiri lmu'miniina fi lxadiid darajadaasi uu gaadhay in la yidhaahdo waa amiirka mu'miniinta cilmulxadiid oo dhan waayo hooyaa u xidhxidhatay inay ilmahan ka dhigto amiiru lmu'miniina fi lxadiid ku tala gashay cunno iyo rabaayad iyo wax kasta uu u baahan yahay inay iyadu u soo jeedo si uu isna uu noqdo amiiru lmu'miniina fi lxadiid imaam albukhaari yaa soo saaray hooyaa soo saartay ku tala gashay inay ka dhigto inuu imaamu lbukhaari noqon karo imaamu shaafici yaa soo saaray hooyaa soo saartay raggan aan sheegayaa waa agoomo laakiin hooyooyin waaweyn baa ka dambeeyo soo saaray bukhaari shaafici sufyaani thawri ragga aad maqashaane culamada waaweyne hooyaa soo saartay khansa khansa waxay ahayd gabadh jaahiliyadii carbeed gabayaaya aada gabayga ugu xariifada gabayo badan bay lahaan jirta laakiin khansa markii aanay muslimadda ahay walaalkeed baa la dilay dabeetana intaasoo sannadood bay gabay oohinoo u tirinayso baroordiiqa walaalkeed oo dhintay oo dagaallo aan macno badan samaynin jaahiliyadii ku dhintay ayay intaasoo sannadood gabay baroordiiqa unu tirinayso marka gabayadeedu khansa waxay ugu caansan tahay gabayada dadka dhinta loo tiriyo loogu baroordiiqo khansi way islaamka afar wiil bay dhashay afarteedii wiil bay tareengariso islaamnimo bartay dabeetana macrakatulqaadisiya baa la galay dagaalkay muslimiintu ku furan doonaan dowladdii bershiya la odhan jirayba meeshan hadda madaa'in la yidhaahdo madaa'in waa tuulo yaro ku naban baqhdaad hadda xaafadaha baqhdaad unbay ka tirsan tahay meeshaasi markay muslimiintu furinayeenee qaadisiya ay dhacaysay oo dowladda bershi oo dhan dagaalkii lagaga takhallusay ah ayay hamsa afartii wiila ay dhashay bay isugu yeedho waxay ku tidhi anaa hooyo idiin ah waxaan kaloo idiin sheegay inaa abba quru idin dhalayo aanan idin khiyaamaynin waxa ay ku tirtirsiinaysay markaa waxay idinahay dartii inay u dagaalamaan oo islaamka u gargaaraan afartiiba way ku shahaado qaateen dagaalkii khamsi walaalkeedoo la dilay intaasoo sannadood gabay oohina un tirinaysay laakiin markuu iimaanku galay afarteediioo la dilay bay waxay tidhi ilaahay baa mahad leh igu arsaaqay shahaadadooda walaa gabayna ma tirinin ay ku barooranayso mana barooranin yacni afar ay dhashay iyadoo ay dhinteen maanay barooran gabay baroorana tirin walaalkeedna waxay gabyeysay intaasoo sannadood ay gabay baroora tirinaysay idan hooyadu hadday fiican tahay ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa ali cumraan islaantii dhashay nebi ciise hooyadii ee ilaahay baryeysay ilaahay ilmaheeda weydiisanaysay in ilaahay iyada iyo waxay dhashaba shaydaan ka fogeeyo idan waxaynu leenahay guriga fiicnidiisu iyo dad caqiido rumaysanay inay ka soo baxaan wuxuu ku xidhan yahay hooyada fiicnideeda iyo hooyada aqoonteeda hooyada aqoonteedu waa muhim inay noqoto hooyo aqoon leh hooyo aqoon leh markaan leeyahay waa aqoon diimeed baan u jeedaa kow iyada ka ah taniyana aqoon kastoo ay ilmaheeda ku caawin karaysa leh aqoontaasi waxay u baahan tahay in loo tareengareeyo ilmaha hooyanimo marka horeba inanta in marka horeba loo tababaro hooyanimo iyo berri markay hooyo noqoto ilmaha inay korin karto waxbari karto aanay noqonin inay fiidin ku samayso inay cuno siiso unaanu noqonin idan waxay leenahay shaqada saddexaad ee hooye ugu toosnida badani waxa weeyaan jiilasha mujtamaca kusoo koraya ee kusoo baxaya oo dhan waxaa soo saarta hooyo fiican hooyada suubani waxyaaba ay guriga ku kordhiso waxaa ka mid ah waa xasanatu lidaara libeytiha waa hooyo si fiican u maamusho gurigeeda nadaafadiisa hadduu yahay cunadiisa hadduu yahay dhaqaalihiisa hadduu yahay oo ah ta ugu muhiimsan guriga hooyo fiicani joogto oo isku dayeysa inaanay badax ku noolaanin yacni faandhafaandhood iyo wax kasta in la tiro badiyo rumaysan aakhira inay dambayso rumaysan meesha lagu raaxaystaa inay aakhiro tahay isku dayeysa inay nolosha inta ay uga baahantao qura kaga noolaataa waa hooyo bulshada wanaaggeeda ka talinaysa hadday hooyadu noqoto hooyo musrifada gurigan dhaldhalaalintiisa iyo ficnidiisa iyo uun maalinba daaha kale in la bedelo daah kale la saaro waxay noqonaysaa iyadiiyo odaygeed iyo caruurtaba waxay u shaqaynayaan derbiyadaa sidii loo nuuradayn lahaa ama gogasha saaran sariiraha si loo bedeli lahaa ama intaa loo bedeli lahaa laakiin hooyada suubani waxay soo kordhisaa gurigu inuu noqdo meel lagu noolaado bes meel lagu noolaan karo inuu ahaado inuu gurigu noqdo wax kastoo ay dadku helaan inuu ku filaan karo wax kastoo dadku helaa inuu ku filaan karo walidaalik reerka dhaqaalihiisu wuxuu ku xidhan yahay hooyadu siday u fakerayso reerka dhaqaalihiisu wuxuu ku xidhan yahay hooyadu siday u fakerayso waxa dad badani uu uga maarmi waayey dholalka gaaleed waxaa ka mida baan odhan karaa waa hooyadu siday u fakerayso iyo nolosha ay rabto gurigeedu inuu lahaado ama qaabka ay rabto inuu gurigeedu u jiro ka shanaad aynu leenahay hooyada fiican baa la timaada waxa weeyaan waa cimaarada ama waa dhisida ay bulshadeeda dhismaheeda ka qayb qaadanayso idan hooyadu hadday intan samayso in cibaadadeedu fiicnaato maxay abuureysaa waxay abuureysaa inay qudwo guriga ka noqoto tu lagu daydo hooyadu hadday dhar fiican oo xijaab wanaagsana qaadato waxay noqonaysaa ilmaheeda miday ku kobcinayso inay xijaab fiican qaadato hooyadu hadday noqoto tu salaatu leylka u kacdo cibaado badan waxay keensanaysaa ilmaheedu inuu noqdo yana kuwa cibaado badan hooyadu hadday noqoto mid waktigeeda ilaalinaysa oo qaabeynaysa wuxuu noqonayaa ilmaheedu mid waktigiisa qaabeeya oo ilaaliya idan markaynu leenahay rabbigeed bay si fiican u caabudaysaa macnaheedu waxa weeyaan inay qudwa saalixa guriga ka noqoto tii lagu dayanayay inay guriga ka noqoto cagsigu hadduu dhaco masalan haddaad aragto caruur iswada caayaysa islaanta caayada taqaana waayo waxa ay ku tidhaahdo iyadubay soo celinayaan way weelaynayaan waana soo celinayaan ama ilmaha koowaad baanay ku dadaalin ilmaha koowaad baa ka a guriga shayga qura ee caruurta ay ku dayato haddaad ilmaha koowaad dadaalkaaga isugu geyso oo aad tarbiyadiisa ka soo baxdo isagaa kaaga filan kuwa yaryara damoo dhan waayo ilmaha koowaad isagay la cayaarayaan isagay waxweydiisanayaan isagay la dhaqmayaan isagay la joogaan isagu qaabku u fakerayay markaa kuwa dambo dhamina u fakerayaan ka hore hadduu kaa baxsado ood gacanta ku xejin kari weydo khatar waxaad u tahay kuwa ka dambeeyaana inay baxsadaan kan hore haddaad se ku fara adeegto waxaa soo baxaya jiilasha ku xigaana inay fiicnaadaan idan hooyadu hadday cibaadadeedu iyo wakhtigeedu iyo tacliimteedu iyo waxbarashadeedu iyo waxaasoo dhamme hadday nidaamsan yihiin ilmuhu wuxuu noqonayaa mid nidaamsan haddii ay qaabka ilmaha ula dhaqmayso ama ula hadlayso ama ay waxay odhanaysa wax fiican yahay ilmuhu wuxuu noqonayaa wuxuu iyada kula hadlayo iyo dadka kale wuxuu kula hadlayaaba wax fiican sidaa awgeed ayaa waxaan leenahay hooyada fiican waa tusmadii guriga hooyada fiicani waa tusmadii guriga nabiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu tilmaamay dunida gebigeeduba inay mataac tahay ayuu wuxuu ku tilmaamay dunida waxa u fiican ee yaalaana hooyo saalixada unaytay almara saalixa waayo mara saalixa waxaa ka ratibmaya awlaad saalixa iyo dad wanaagsan ayaa ka ratibmaya hooyada nooca kani ee iyadu wanaagsan ee ilmaheeda si fiican u rabaysa ee qoyskan iyo dhaqaalihiisa iyo wixiisa tan ilaalisa waxa ay tahay taxaq mudanaysa wuxuu nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yacnii hooyadu maanta waxaynu maqalnaa dowladuhu waxay yidhahdeen aljundi almajhuul daljirka dahsoon yani askariga soo jeeday aan qofna mujtamaca og oo markuu mujtamacu ogyahay maxaa loo sameeyaa taallay u dhisaan waxan bay u sameeyaan way maamuusaan waxaa la yidhahdaa aqoonyahan hebelkii dalka waxaa kusoo kordhiyey geesigii dalka siaan u difaacay magac baa loo sameeyaa qofna waxay yidhahdaan waa qof mujtamaca iyo bulshada difaacay laakiin aan ahayn kuwii muuqmuuqday ee dadku ay hadal hayeen walidalik baa duwalka iyo dadku waxay yidhaahdaan jundilmajhuulka askarigaasi ama daljirkaa dahsoon si qaaraha loo xuso islaamku jundi majhuulka uu yaqaanay ugu weyni waa hooyadaan odhan karna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu saxaabiga ku yidhi cid aan mana xaqu naasi bixusni saxaabati yaa dadka ugu fiican la saaxiibnimadayda xidhiidhka ugu fiican yaan siiyaa buu nin saxaabigii nebiga weydiiyey markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ummuk hooyada markaasuu yidhi yaan ku xifsiiyaa markaasuu nebigu ku yidhi hooyada markaasuu yidhi yaan ku xigsiiyaa markaasuu nebigu yidhi hooyada markaasuu yidhi yaan ku xigsiiyaa markaasuu yidhi aabbahaa saddex jeer buu hooyo tilmaamay waayo waa jundil majhuulkaas waa guriga kan iyo islaaxiis iyo wanaaggiisu meeshuu ka ratibmayay sidaa awgeed buu nebigu wuxuu u tilmaamay saddex jeer markii hooyo la siiyey mudnaan ayaa marafraadkii la siiyey aabbo mudnaanshiyihiisa dowrka ay markaa ku leedahay mar-adu baynu leenahay guriga toosnidiisu waa adawri alakmal baan odhan karaa waa dowrka ugu weynba waayo waa mamlakada iyadu xukunto waa boqortooyadeedii gurigu waa meesha islaantu ay xukunto waa boqortooyadeedii haddii markaa ay isku dayeyso inay hagaajiso reerku wuu hagaagayaa biidn illaahi tacaala haddii ay iyadu mufsido tahay iyadu mid hagaagsan ba aanay ahayn ama ay jaahilo tahay oo aanay garanaynin sida wax loo islaaxiyo labada goorba dhib baa jirta oo waxaa jiraysa maxay dhibtaa ah xusnu tarbiya in la waayo waxaynu leenahay dowrkeeda waxaa laga garan karaa dee cagsigeedii aan soo sheegay dadkii hooyo fiican waayey ee reer galbeed waxaa ku dhacay caruurtiiyo xumaatay oo mujrimiin u badatay ilaa iyo xad ay gaadhay xabsiyo gaaray loo sameeyay waxa ku dhacay baa la yidhaahdaa dhashii oo yaraatay ilaa iyo wadamo waaweyn oo maanta yurub ka mida la yidhaahdo tarantaasii yaraanaysaba halkii bini aadamku ka tiro badan jiray iyagu sii tiro yaraanaya ama se yurub oo dhan oo laysku daray la yidhaahdo albaniyo qura ayaa ah wadan tarantiisu kori karto inta kasoo hadhoo dhan taranteedu ama way taagantay ama way sii yaraanaysaa waxaa ku dhacay baynu leenahay in bulshada mustaqbalkeedii oo dhami uu madow galo waxaan kusoo koobaya anigoo jecel inaan warkaba soo koobo oo aanan wax badan ka dhigin hooyadu waa boqoradda guriga maamusha waannaasu calaa diini mulukihi nebiguna wuxuu yidhi dadku diinta boqoradooday haystaan haddii maamulku uu fiican yahayna dadku waa la fiicnaada hadduu maamulku xun yahayna dadku waa la xumaada hooyadu maamul bay haysataa guray ka talaysaa hadday iyadu fiicantahayna gurigani wuu fiicnaadaa maca odayga waa bedeli kartaa maca odayga waa bedeli kartaa hadday mid khayr horseedaysa ay tahay haddii hooyadu ay liidato ama si ay xumaato ama si ay jileecsanaatona waxay noqonaysaa mujtamacu inuu aada u liito walidaalik hooyooyinka yaryaree la traingaraynaya waxaan ku talinayaa in dhowr shay baa lagu traingareeyo inay qudwo saalixa gurigooda ka noqon karaan inay ilaahay si dhaba u caabudaan inay ninkooda hanan karaan dhashay dhalaan inay tarbiyeyn karaan gurigeeda inay si fiican u maamuli karto intaa hadday ka adkaato macnaheedu waxa weeyaan ummadeeda inay horu marisay bulshadana wax weyn ay u tartay waxaan jeclay wax badan oo cagsiga ahaa inaan markaasi iska dhaafo daribkana inaan intaas yare kooban iskaga soo koobo wixii su-aale ku saabsan inaan ka jawaabo wallahu aclam billahi towfiiq
waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala in su-aalaha aan ku kamilno waqtigii kaadhay muxaadarada sidaa ogeed gabdhaha waxaa laga codsanayaa in ay kusoo soo dedejiyaan su-aalahooda marka su-aasha ugu koowaad aan sheikha weydiin doona insha allahu tacaala waxay tahay sidee ayay hooyadu u noqon kartaa hooyo wanaagsan si ay u tarbiyadayso oo u hagaajiso caruurteeda iyo qoyskeeda intaba
waa uun shantii shay aan ku celcelinaya aan tilmaamaya inay la timaado rabbigeed inay si fiican u caabudo odageeda inay si fiican ula dhaqanto ilmaheeda inay si wanaagsan u tarbiyeyso gurigeeda inay si fiican u maamusho iyo bulshadeeda inay caawamaadeeda ka qayb gasho waa shantii shay aan ku celinayay inay si fiican u samayso shantaasibana waxay ku xidhan yihiin ikhlaaq iyo cilmi inay gabadhu daacadnimo la timaado ilaahay subxaana watacaala ee acmaasheeda u khaalis yeesho iyo aqoon inay wax barato hadday diinteeda tahay inay si fiican u barato wixii iyada iyo gurigeeda ku habboon hadday tahay ilmaheeda iyo siday u caawin lahayd inay wax fiican garanayso oo ilmaheeda barri ku caawin karto ku korin karto kaas buu ku xidhan yahay idan alcilmu walikhlaaq waxaan leenahay waxyaabaha caawinaya inay shantan shay la timaado wallahu aclam
su-aal runtii muxaadarooyinkii hore ka hadhay laakiin aada moodo inay mawduucan khusayso sheikh maadaama aan ognahay burburka tirada badan ee qoysaska dhulkan ka haya taasoo keentay dayac tiro badan oo ku yimaada awlaadii maxaa naseexaa oo aada usoo jeedinaysaan guud ahaan reeraha burburaya taasoo dhashay weliba in ay ku rido baqdin tiro badan oo ku timaada shabaabkii ama dhalinyaradii isguursan lahayd
mawduuca waxaan u malaynayaa guriga iyo murankiisa iyo khilaafkiisa muxaadarada aada u tiro badan baa laga galay laakiin weelayntoodii baa weli loo taaglaaya waxaan kusoo koobayaa wixii loo baahna haddii la waayo wixii laga maarmi waayo ha la yaalo oo ah inaan ibliis laga farxinin ibliis waxaynu dha carshigu badda dhigtay waxa qura uku farxaa ugu weyne waxa weeyaan reer baa lasoo burburiyey idan ibliis si aada uga hortagto inaad ku daydo reerkaasi inaan u burburin inaanu burburinna waxay ku imanaysaa koow in laysu dulqaato haddaad odaygaaga ama odaygu islaantiisa haddaad intaa guriga wada joogtaa isu dulqaadan kari weydo bulsho kalena looma dulqaadan karay in laysu dulqaato waa ka koowaad ka labaad ee yurub aan tilmaamaya waxa weeyaan mas'alada dhaqaalaha ee reeraha inta badan burburisa in xisaabtanka dib loogu noqdo kun karawni iyo laba kun oo dollar oo la kala qaataa inay guri baabi'isa waa waxa aada u dhib badan waana mashaakilka ugu badan ee aan arkay waa un odayo islaan xisaabtii dhex martay unoo ishay anaa soo shaqeeyey anaa lai soo diriyay anay baana sirigahay iyo anaa mashaakilka ugu badan intaasu ka taagan yahay islaamuuna aada ha uga fakeraan masaladaasi dhaqaalaha ah odayaduna aada ha uga fakeraan haddii taa la maareeyo waxaan isleeyahay guriga mashaakilkiisa oo dhami uu maareysmaya waayo mashaakilka ugu tirada badanle aan yurub ku arkay waa mas'alo dhaqaalo inantuna waxay isleedahay reerbaad usoo dhooftayba malaa ee ninkuna wuxuu isleeyahay reerbaad usoo dhooftay laakiin asalka waxa ah kuwa maqani ha dambeeyaane tobankan caruure ay haysataan iyo idinku sidaa u noolaan lahaydeen baa asalka koowaada idan in kuwan muhiimadda la siiyo kuwa maqan in la quudiyo kuwanina ay dayacmaan waxba faa'iidimaysa marka waxaan ku talinaya koowa labaad wuxuu yahay ka koowaad waa in laysu dulqaato ka labaadna waa in mas'aladaa dhaqaalaha ah wax layskaga ogaado oo aada la ysugu dhimriyo ka saddexaad waa in ilaahay laga boqo oo malaa isagu labadanba keensan lahaa ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa ee laga boqo ka afraada tilmaamaya waxa weeyaan caruurtaad mas-uuliyaddooda haysaa inaad mas-uuliyaddooda ilaahay kaga baqdaan oo garasid iyaga nuqsaanta soo gaadhi idinka waa laga yaabaa odayga haddaad erido adna inaad nin kale isku heli karto ninkuna inuu gabadh kale iska heli karto laakiin cidda aabbiyo hooyo wada joogta waayeysa waa ubadka dhashay cidda mustaqbalkooda dhibsi ugu weyn ay soo gaadhisa waa ubadka yaryar ubadkan iyo mustaqbalkooda in ilaahay lagaga boqo subxaanahu watacaala wallahu aclam
su-aasha ugu dambeysa ee muxaadaradan gabadh waxay leedahay waxaan rabaa inaan waxbarasho sii wado sii kabalaayar ayaan rabaa inaan barto sii kamilo markaa ma xidhan karaa ma qaadan karaa khimaar waxaad ka dhadhaminaysaa markayna idhahday xijaabka weyn ma suurtagal mahay marka khimaarkan yar ma u qaadan karaa
waxaad ogsoonaata un inuu kugu waajib yahay inaad jirkaagao dhan absarto aduu magacyada doonaysa u kala bixi jidhkaaga oo dhan inaad asturto astur aanu jidhkaagu sawirmi karin oo shafaaf noqon karin sawirka waxaan uga jeedaa aanu maradu ku dhegsanayn ama aanay mid khafiifa ahayn oo laga dhex arki karo ama aan shuruudii culamadu ay sheegi jirtayne is-astur baa lagu leeyahay neersnimayay ku qaawinina is-astur والله أعلم
inkastoo aan idhi su-aashii hore waa tii ugu dambeysay haddana waktiga sheekha ilaa toban daqiiqo hadhay marka su-aalaha gadaalka iyo waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala inaan kaga faa'iidaysano gabadhan waxay leedahay haddii aan rabo inaan ka tago dhulkan iyo caruurta laakiin aabbihi caruurtada ay u leeyihiin halkan u daa waxa ku barteene maxaa aniga ii gudboon aan samayn karaa
waani oo tali oo odayga markii horeba wa iska dhaadhicsan in xagga wada timaadaan iminkana ku akri in xaggaa loo noqdo yani na dhoofidu mar hore oo laga yaabo aanu doonayn in wax la dhoofiyaba waa la iska dhaadhicin karaa ilaa xaddin ma haddana haddaad u xidhxidhato inaad masalada ka dhaadhiciso waa laga dhaadhicin karaya insha allahu tacaala waxaan ku talinaya waxa weyan adiga mas-uuliyadda ku saaran waxa weeyaan inaad odaygaagana aad seecdid talena bixisid aanad ka caashisin waxa wanaag iyo khayrku ku jiro iyo qaabku u dhaboobayo inaad u tustid odaygaaga iyo meeshuu kuleeyahay waxa la baranayo inaad tustid xumaheeda iyo dhibta ka soo socota iyo kuwii bartay meesha ay mareen wallahu aclam
waqtiga walaalayaalina soo koobay insha allahu tacaala su-aalaha intayada ka hadhay waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala muxaadarada ku xigta oo iyana ka hadli doonta insha allahu tacaala guud ahaan marka la duuduubo qoyska iyo wanaagiisa inaan uga faa'iidaysano insha allahu tacaala waraqaha oo ugu dambeeyey sheekh dad fara badan oo dhibaatooyin kala duwan ay hayaan waxaan soo codsanayaan in loo duceeyo marka insha allahu tacaala saas ayaan kugu soo erejinaya bal in dadkaas loo duceeyo
taladaa ducada oo waktiyada dambe kollay aada usoo badataa waxaan idinkula talinayaa kow ilaahay ha ka rajo dhigina waa marka koowaad qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo nebi uu liqay kalluun oo caluul kalluun isagoo ku jira ilaahay baryiya subxaana wa tacaala ka waran badda madowgeeda kalluunka kusii dhex jira calooshiisa adigoo ku jira yacni ya-siga wax la idhaahdo inaanay jirin baa lagu tilmaamaya qofka muslimkii inaanu uusta aqoonin marnaba ilaahay markaa baryadiisa lagama uusto si dhabana waa loo baryaa sida awgeed maadaama nebiga halkaa ku jira oo ilaahay barya ilaahay barya subxaana wa tacaala waxaa qur-aanku inoo tilmaamayaa wiilal dhalinyaro ah oo boqortooyadiiyo reerihii ay ka tirsanaayeen nafta isugu keeneen oo diintooda ku mintiday oo la dhibay oo ilaahay weydiistay in ilaahay hanuuniyo badbaadiyo oo saddex boqol oo sannadood ilaahay intuu godgeeyey seexiyey asxaabilkaas waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamayaa nebi caruur waaye oo caruur dhalin oo maryamo arkay uno markii dambe uun raashin iska haysata oo yidhi xaggaad ka keentoo tidhi ilaahay unbaa baryaayoo keena iyadoan shaqaba tegin meel laba qaban halkay ku cibaadaysanaysa bay raashin ka heshaa waa haweeney dabeeta isna ilaahay barye subxaana wa tacaala inaanu kusii dhex jira calooshiisa adigoo ku jira yacni ya-siga wax la idhaahdo inaanay jirin baa lagu tilmaamaya qofka muslimkii inaanu uusta aqoonin marnaba ilaahay markaa baryadiisa lagama uusto si dhabana waa loo baryaa sida awgeed maadaama nebiga halkaa ku jira oo ilaahay barya ilaahay barya subxaana wa tacaala waxaa qur-aanku inoo tilmaamayaa wiilal dhalinyaro ah oo boqortooyadiiyo reerihii ay ka tirsanaayeen nafta isugu keeneen oo diintooda ku mintiday oo la dhibay oo ilaahay weydiistay in ilaahay hanuuniyo badbaadiyo oo saddex boqol oo sannadood ilaahay intuu godgeeyey seexiyey asxaabilkaas waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamayaa nebi caruur waaye oo caruur dhalin oo maryamo arkay uno markii dambe uun raashin iska haysata oo yidhi xaggaad ka keentoo tidhi ilaahay unbaa baryaayoo keena iyadoan shaqaba tegin meel laba qaban halkay ku cibaadaysanaysa bay raashin ka heshaa waa haweeney dabeeta isna ilaahay barye subxaana wa tacaala inaanu ilaahay ilmala-aan dhigin inaan la caruur siiyo waxaan uga jeedaa waxaynu u baahanay ducadu inay adiga horta kaa timaado oo aad si dhaba ilaahay u baridid subxaana wa tacaala intaad ilaahay keli u noqoto gaar ahaan habeenkii kaca markaad doonaysaan inaa ilaahay baridaan marka dadku hurdo cidina aanay saqanaynin intaad markaa istaagto oo weysaysato oo ilaahay u tukatid subxaana wa tacaala yaa rabbi dheh xaysulqudina ilahay wuxuu ku tilmaamayaa inuu alla soo daadego ila samaa dunya oo yidhaha war yaa wax weydiisanaya aan wax siiya yaa dembi dhaaf doonayo aanu dembi dhaafa idan waktigaa kaca oo ilaahay barya subxaana wa tacaala adigoo rumaysan in alla kaa aqbalaya subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inta bugta inuu caafimaad siiyo inta dhibaataysanna inuu dhibaatada ka qaado dhul fitna ayaa la joogaaya in ilaahay subxaana wa tacaala diinta inugu sugo in alle xaqa inugu ilaaliyo طريقة صحة إن الله سبحانه وتعالى توبية إلى وغدقه وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم